إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay khasaaraha maamulka jubbaland ka soo gaaray dagaalkii maalintii shalay ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose qaar ka mid a dadkii laga barakiciyey xarunta debdemiska ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah dad kenyaan ah ayaa ku dhintay dhul macdanta laga qodo kadib markii uu ku soo dumay mas-uul ka tirsan xisbiga waddani ee maamulka somalilan ayaa beeniyey guulo uu muuse biixi sheegtay inuu maamulkiisu xaqiijiyey xulufada neto ayaa sheegay inay bilaabayaan inay diyaaradaha f lix iyo toban ku wareejiyaan ukraine si ay gacan uga geystaan xoojinta difaacooda ka dhanka ah duulaanka ruushka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa sii kordhay khasaaraha maamulka jubbaland ka soo gaaray dagaalkii maalintii shalay ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji ee gobolka jubbada hoose iyadoo la helayo qaar ka mid ah saraakiisha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dhimashada guud ee dagaalka ka dhalatay ayaa gaartay ugu yaraan soddon iyo kow askari kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo ciidan saraakiisha dagaalkaas ku baxay waxaa ka mid ah bishaar oo ahaa taliyo urur iyo ku-xigeenkiisii axmed oo ahaa taliyo urur sidoo kale dhaawaca ayaa gaaray toddoba-iyo toban ay ku jiraan laba sargaal kuwaas oo kale ahaa cabdikaafi oo ahaa taliyihii ciidamada ku sugnaa deegaanka buulaxaaji iyo bashiir oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka jooga deegaanka buulaxaaji weerarkii shala ka dhacay buulaxaaji ayaa ku biiraya weerarada khasaaraha culus ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku gaarsiiyeen ciidamada maamulka jubbaland dhanka gobolka hiiraanna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada jabuuti ee ka sameysteen degmada jalalaqsi dhanka gobolka mandheera ee dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in dagaal halkaas ay ka geysteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo lala beegsaday ciidamo kenyaan ah ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar toosa ku qaaday xero ciidamada kenya ay ka sameysteen deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada kenya ee halkaa lagu weeraray inta uu la eg yahay qaar ka mid a dadkii laga barakaciyey xaruntii debdemiska ee magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan dhibaatooyin xagga nolosha ah maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya dadkan oo dhowaan dowladda federaalka kasoo barakicisay xaafadda debdemiska oo gaarayay boqolaal qof ayaa hadda wajahaya xaalado culus oo xagga nolosha maadaama guryahooda laga soo qaxiyey waxay sheegeen in dhammaan wixii hanti ay lahaayeen lagu dul burburiyey guryihii ay ku noolaayeen maantana ay taagan yihiin meel ciddo ah ciidamada dowladda federaalk ay tilmaameen in muddadii ay howlgalka burburinta ku guda jireen ay kala kulmeen jirdil iyo xadgudubyo kale sidoo kalena ciidamada waxay ka furteen dadka shacabka taleefanadii gacanta ay wateen iyagoo hadda hoy iyo gabaad u ah gidaarada caasimadda muqdisho qaar ka mid a bulshadaas oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay dhibaatooyinkan xaddiga lahayn ee ku habsaday annaga maanta dhibaato weyn oo lasoo koobi karaan soo gaartay guryihii waa nulku dunshay afkiisa hore guriga ganjaalka meesha laga baxaya nin jijifa oo hurdaaya ah sir nulkusi meel aan ka baxnay meel aan u dhaqaaqno waa weyn marka annaga dhibaato xooglaana soo gaartay meel aan u dhaqaaqno waa weyn haddaana ilmihii waa bixinay meel derbi meel aan istaagno iyo guri karaa waa weynay meel aan degno waa weynay meel aan ku hayno waa weynay meel cidla ayaan dhoobana oo meel aan ku hayno waa la'ana waayo guri kiraana lama arko dadkiina waa isdul fuulaan guriga iridiisoo dayda meel roobka iyo qobdihii iyo qarqaryada xalay saasoo korkeena ku daawa ku dhammaad hooyooyinka looma naxariisan ayankana liifa lagu qaandiqaandeeyey ee hooyo umulah cunug aan laba bilood gaarin ee jirin oo maantay garabka lagu sidi karin la xambaari karin garabka la saari karin ninka u nixi waayey ee qobada iyo roobka ku da'ayaan horta kaas masiibadiis waa helaysaa biidnillaahi kariim meel la yidhaha iga dabagey ayaa qoonkan dhan oo meesha wada taagan aan isku dul saarana waa booshash roobkan saaka arkaysid taleefanadii waa la aruursaday wax allo wixii taleefan ahay oo weynaay waa la wada qaatay aniga liif baa hadda igu yaalla gabdho kalena liifaf baa ku yaalla nimanku waa naga daran yihiin dowladda federaalk oo majaraha u hayo xasan sheekh maxmuud ayaa dadka ku nool magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ku dhaliilaya in dhibaatooyin xoogan ku hayso magaalada ayaa waxaa xadka ka baxay oo meeshii ugu sarreysay gaaray dhulboobka kaasoo ay ku foogan yihiin madax ka tirsan dowladda federaalk ganacsato iyo siyaasiyiin kale kuwaasoo qandaraasi kusoo qaatay dhacayo boobka dhulalka ay degan yihiin dadka danta yar ee ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dad kenyaan ah ayaa ku dhintay dhul macdanta laga qodo kadib markii uu kusoo dumay maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dad kenyaan ah oo ku dhintay goob macdanta laga qodo oo kula soo duntay ismaamul ka tirsan dalka kenya deegaan ka tirsan ismaamulka mingoori ee dalka kenya ayuu dadkaani kula soo dumay godka ay macdanta ka qodayeen taas oo sababtay dhimashada tiro dad ah ilaa shan ruux oo ka mid ah dadkii macdanta qodayay ayaa ku naf waayey halkaasi waxaana markii uu godku soo dumayey goobta ku sugnaa siddeed iyo toban ruux wararka ayaa intaasi ku darayaa in ilaa toban qof oo kale ay weli ku xayiran yihiin goobta macdanta laga qodo ee kula soo duntay ismaamulka mingoori ee dalka kenya waxaa socda dadaallo lagu doonayo in lagu soo badbaadiyo dadka ku xayiran halkaas etoobiya ayaa wada dadaalo diblomaasiyadeed oo ay ku doonayso inay ku qabsato badda soomaaliya mahad cubayd ayaa ka waramaya wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa sheegtay kulan uu maanta la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya ergeyga gaarka ah ee midooda yurub u qaabilsan geeska afrika in looga hadlay arrimo la xidhiira xaaladda soomaaliya badda cas iyo geeska afrika inta uu kulanka socday ayaa lagu soo qaaday xaaladda suudaan iyo dadaallada nabadeed ee la sheegay inuu bilaabay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado wadahadallada si loo xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee itoobiya iyo midowda yurub reer yurub ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waday tallaabooyin qabow oo ay ku doonayaan in dowladda federaalka ay kaga dhaadhiciyaan sidii itoobiya ay qayb uga qaadan lahayd badda soomaaliya dhinaca kale waxay dowladda itoobiya sheegtay inay xoojinayso xiriirka ay la leedahay dalka iiraan kadib kulan uu maanta la yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda itoobiya safiirka xukuumadda shiicada ah ee iiraan u fadhiyay itoobiya kulanka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay sida ay labada dal ugu diyaarsan yihiin inay dib u bilaabaan kulammada guddiga wadajirka ah ee wasiirada itoobiya iyo iiraan ee ku saabsan iskaashiga dhaqaalaha sayniska iyo farsamada sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya mas-uul ka tirsan xisbiga waddani ee maamulka somalilan ayaa beeniyey guulo uu muuse biixi sheegtay inuu xaqiijiyey maamulkiisa faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mas-uul ka tirsan xisbiga waddani ee maamulka somalilan ayaa beeniyey guulo oo muuse biixi sheegay in maamulkiisa uu xaqiijiyey cabdikariin cali baarjeex oo ah xoghayaha duulista ee xisbiga la baxay waddani ayaa wuxuu sheegay in madaxweynuhu ku qaldamay diyaarad uu sheegay in maamulkiisu uu soo iibsaday magacaygu waa cabdikariim cali baarjeex waxaan ahay xoghayaha duulista iyo hawada ee xisbiga ee waddani sidaad la wada socotaan madaxweyne muuse khudbaddii uu ka jeediyey golayaasha hortooda sagaalkii juun waxa uu ku sheegay arrimo fara badan waxtar fara badan buu sheegay waxqabad fara badan buu sheegay madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay dowladdu soo iibsatay diyaarado yaryar oo lagu tababari doono dhallinyarada reer somalilan oo lagu bari doono duuliyanimada ama bayloodnimada wuxuu kaloo tilmaamay diyaaradaha uu ku faanay muuse biixi uu soo iibsaday ganacsade laakiin maamulka muuse biixi uu ku eedeeyey inuu u xoog sheegtay haddaba cidda iskale diyaaradahani u ayo sida madaxweynuhu sheegay diyaaradaha wuxuu ku sheegay dowladdu inay soo iibsatay anigu madaxweynuhu been buu sheegayaa odhan maayo nin weyn lama idhaa been baad sheegaysaa diyaaradahan cidda soo iibsata waa qof muwaadina oo reer somalilanna oo dalkan u dhashay oo la shuraaka ah dad ajaaniba oo isugu jira carab iyo ukreiniyiin ayaa keenay diyaaradahan inuu dalka ku tababaro dhallinyarada ayuu u keenay ma aha wax dowladdu leedahay wax dowladdu soo iibsatay ma aha laakiin maxaa dhacay markii dalka uu keenay dowladda waxaynu ku naqaanay inay dadka baloodh kala wareegto oo beer kala wareegto budhcadhulaad waynu ku naqaanay laakiin waxaa dhacday budhcad cireed baa dhacday ama cirjiifnimo ayaa dhacday oo ninkii muwaadinka ahaa diyaaradihii uu keenay waa lagala wareegay maamulka somalilan ayaa inta badan lagu eedeeyaa inuu awood ku muquuniyo ganacsatada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xulufada neto ayaa sheegay inay bilaabeen inay diyaaradaha f lix iyo toban ku wareejiyaan ukraine si ay gacan uga geystaan xoojinta difaacooda ka dhanka ah duulaanka ruushka waxay arrintan kusoo beegantay iyadoo soddon iyo labada dal ee xubnaha ka ah isbahaysiga militariga ah ay ku kulmayaan dalka maraykanka si ay u xusaan toddobaatan iyo shan guuradii kasoo wareegtay markii la aas-aasay xoghayaha guud ee neto jenis stoltenberg ayaa sheegay in haddii neto ay doonayso inay u dagaalanto xorriyadda iyo dimuqraadiyadda inay ku muujiyaan ukraine isagoo ka hadlay arrimaha kale ee la filayo in dalalka neto ay ku heshiiyaan si ay sare ugu qaadaan taageeradooda militari ee ukraine wuxuu sheegay in howsha ay dardargelin doonaan ay ka mid tahay dhismaha goobtalis u ah neto oo loogu talagalay bixinta kaalmaha amniga iyo tababarada ukraine taas oo xarunteedu ay noqonayso waddanka jarmalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan naga inta